Tartan quraan kariimka ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Raase ee gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana ka qayb galay maamulka magaalada waalidiin macalimiin ardayda munaasabadda loo qabtay iyo marti sharaf kale macalin Bashiir Maxamed maamulaha madaarisul iimaan ayaa ka waramaya marxaladihii uu soo maray tartankan
ardayda maanta tartamaysa waa laakiin kaasi waxay ku yimideen tasfiyaad fara badan oo la soo galay oo reebreeb lagu yimiday marka faynalkii u dambeeyey waxa uu noqday arday ayaa nasiibka u helay oo insha allahu tacaala maanta ku tartami doona kana kooban soddonka juz iyo labaatanka iyo tobanka madaarisu daaruliimaan waxaa la aasaasay sannaddii laba kun iyo labaatankii bishii toddobaad lix iyo labaatankeedii ayaa masjidkan aan joogno masjidu nuur ayaa lagu aasaasay sidaa daraaddeed madarashadda maanta waxay jirtaa afar sano iyo shan bilood taqriiban saas weeyaan alxamdu lilaah muddadaa marka loo eego madarasadu ay jirtay iyo xawliga ay ku kacday run ahaantii wax weyn oo ilaahay lagu mahadiyo ayaa ka soo baxay qaar ka mida marad sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda tartankan waxaa alla mahadaya in dhammaan intanoo arday ah oo madaarisu daaril iimaan ay soo saartay innagoo og taymka la aasaasay madarasada inay tahay taym aad u dhow
inay dadaalka la sii kordhiyo oo si oo wanaaggani uu u sii siyaado qof waliba kaalinta kaga aadan inuu isaguna ka tiiriyo intaas baan odhan lahaa gaar ahaan waalidiinta carruurta dhashay inay dareemaan waxa ay heleen inay dareemaan wax awal ka maqnaa inay hadda maanta gacanta ku hayaan
inaan ku dhiiri gelinno madaarista kadib mucallimiinta ayaan la soo hadalnay mudiirka madaaris aliimaan ayaan la soo hadlay waxaan brogaraamkaas ayaan rabnaa inaan la dhiirigeliyo ardada magaalada ee gaadhsii mucallimiintii kale iyo madaaristii kale oo dhan tartankan oo loo qabtay in ka badan toban iyo sagaal arday ayaa loogu talagalay in bisha ramadaan ardayda ay isku diyaariyaan